shirkan oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti waxaa gudoomiyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyadoo lagaga xog waramay xaalada xiisada u dhaxaysa soomaaliya iyo kenya wafdiga reer jabuuti oo beryahan socdaal howleed ku tegay soomaaliya iyo kenya iyo goobaha soodinta u dhaxaysa soomaaliya iyo kenya ayaa u gudbiyey madaxweynaha jabuuti warbixin faahfaahsan oo ka waramaysa xaalada ay ku sugan yihiin degmooyinka soodinta soomaaliya iyo kenya gaar ahaan xagga ammaanka wafdiga xaqiiqa raadiska ee reer jabuuti waxaa hogaaminaya danjiraha jabuuti u fadhiya dalka kenya ambasader yaasiin cilmi buux oo markii uu kulankaasi soo dhammaaday u waramay saxaafadda annaga madaxweyne ismaaciil cumar geeli oo u xil saartay igaad inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda soomaalida khaasatan madaxweynaha soomaaliya kolkaa waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey guddidii way tagtay labada dhan bay tagtay labada wadan muqdisho ay ku horeysay muqdisho kolkaan ku horeynay waxaa dee kolkii hore aan u tagno in soo egno in ciidamada ay ka cabanayaan milishiyaanka kenya ay ku carbinayso ay ku andacoonayaan inay kenya ku carbinayso magaranaysaa dhulkeeda inaan soo egno u bahayd kolkii dambe aan halkaa tagnay afar magaranaysaa kale iyay ku daray iyay ku dartay soomaali an qodob iyay noqotay kolkaa anaguna waan la saayarnay waan ku darnay intii kalena si aan u egno inay waxay run tahay inay been tahay waan soo derisnay dad waan waraysanay madax kale oo badan waan la kulanay magaranaysa madaxda soomaalida madaxda kenyaaga hadday nations uniga noqoto hadday noqoto amison hadday dad kaloo shacbiga noqoto hadday dad kaloo madaxa noqoto intaba waan la wada kulanay sidii aan waxu arkaynayna madaxweynaha waan ugu keennay isaga ayaa hadda dee magaranaysa la arki doonaa madaxda kale igaad shir madaxeedkii sideed iyo soddonaad ee aan caadiga ahayn ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha igaad ee labaatankii disembar lagu qabtay jabuuti ayaa loogu xil saaray jabuuti inay u saartay guddi xaqiiqa raadisa arrinta la xidhiidha muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wafdigan xaqiiqa raadiska reer jabuuti ee mandheedka ka haysta igad ayaa ka kooban mas-uuliyiin iskugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil sare oo militariya iyadoo ujeeddada ka dambaysa ay tahay sidii loo soo afjari lahaa muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kadibna labada dal ay soo ceshadaan xidhiidhkoodii diblomaasiyadeed rabadaan muuse v o a jibuuti